Wasiirka Arrimaha Gudaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Cabdullaahi Sheikh Cismaan Fartaag ayaa baaq nabadeed u diray beelaha walaalaha ee ku dagaalamaya qaar ka mida gobollada dalka waxa uu sheegay in dowladda Soomaaliya ay wax kasta ku bixin doonto sidii loo joojin lahaa colaadaha isagoo dagaal beeleedyada ku tilmaamay burbur iyo dib u dhac wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya cabdullaahi sheekh ismaaciil ayaa walaalaha soomaaliyeed ee dagaalamaya ka codsaday in la joojiyo dagaalka iyo dhiigga sokeeye dagaalada ka soo cusboonaaday ee gobollada gaar ahaan galbeedka gaalkacyo iyo maxaa la yidhaahdaa meelaha ku dhow iyo dowlad deegaanka soomaalida iyo somalilan muxuu ahaa deegaanka ku aadan dagaaladaas ka soo cusboonaaday dhammaan iyo hir shabeelle deegaanka la yidhahda ceelbaraf dagaalada ka soo cusboonaaday in si deg dega loo joojiyaan ku baaqahayaa soomaali waa soomaali waxba kalama ahan waxay kala wataan ma lahan wax siyaasad ayaan laga eegin meel kastood joogtaan soomaali baa tihin waa laisu imaan doonaa ilaahay idinkiis baaqaasna anuu halkaan joogaan ugu baaqahayaa inay nabadda qaataan shuruud aanay ku joojiyaan maxaa la yidhahda dagaalada maxaa la yidhahdaa laga bilaabo hir shabeelle meesha la yidhahda ceelbaraf laga bilaabo maxaa la yidhahdaa meesha galdoobay udhexaysa muxuu ahaa gaalkacyo iyo meeshaas kale oo xarshin iyo udhexaysa maxaa la yidhahdaa meesha la yidhahdo dacwoley dacwoley dagaalkaas inna laga joojiya rabnaa wiil baa dhimanahayo wiil kaloo soomaaliya dhimanahayo waxaa isku dhimanayo soomaaliya weeye soomaaliya maanta wiil inuu ka dhinto ma baahno inuu wiil u dhashaan u baahannahay maxaa yeelay waxaa la tirsanayaa oo aad loo tirsanaya dadkaa la tirsanayaa dadkaa la tirsanayaa dalka annagana waxaa weye waxaad u malaysaa in gacmo kaleeto oo meelo fogfog ka yimid laiskugu dhiibahayo qoryaha laiskugu dhiibahayo insha allahu ayagana baaqaasaan u dirahayaa waxaan leeyahay si deg deg ha lagu joojiyo inta ka qayb qaadatayna ilahay khayr ha siiyo inta kaleeto cuqaasha iyo nabadoonnada ugaasyada salaadiinta waxgaradka garaadyada oo meel kastoo joogaan ha lagu baxaan leenahay calaamada cad ha laga qaato ha laga joojiyo dagaalkaas maxaa yeelay soomaaliya maanta waxay u baahan tahay nabad bay u baahan tahay dagaalada u dhexeeya beelaha walaalaha ayaa dhowr jeer soo laablaabtay balse weli aan xal laga gaarin iyadoo dowladda ay dadaal badan ku bixisay sidii loo joojin lahaa